أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo ku dhowaado toban askari oo kufaarta afrikaanta ka tirsanaya baktii dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose mas-uul ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegay in xukuumadda adisababa ay qorshaynayso in gudaha dalka soomaaliya ay ka samaysato saldhig weyn oo laga ilaaliyo ammaanka gudaha etoobiya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sii kordhiyey kufsiyada ay ka geysanayaan deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqana deegaanka ceelware ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sekada xoolaha nool oo laga fulay deegaankaasi wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegtay in hubka dowladda riddada masar siisay kooxda riddada soomaaliya uu u gacangeli doono mujaahidiinta kulan u dhexeeyey wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe iyo golaha nuqabada wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin arbaco ah taariikhda hijriguna ay tahay labiyo labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door koroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah oo baktii dhaawaca ku noqday qaraxa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abo xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal culus ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaana lagta buule xaaji oo ah far weyn oo biyo ah oo ku hareereysan deegaanka buule xaaji waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan khasaare kala duwan ayaana lagu gaarsiiyey murtadiinta inta la xaqiijiyey dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacana waa shan kale oo isla murtadiin ah shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaanka jannaay cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ay ku dileen sagaal askari oo murtadiin ah oo ay ku jireen saddex sargaal laguna dhaawacay saddex iyo toban murtad hubna lagu soo furtay dhanka wilaayada shabeellada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa qaraxyo maalin ka hor kolonyo kufaarta afrikaanta ah lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalambood bakhtiga oo saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacna waa shan askari oo isla kufaarta afrikaanta ah kuwaasoo ay goobta ka daabushay diyaarad helikobtara isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay afaafka hore ee degmada awdheegle waxaa jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhabagalka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen isbaaro murtadiinta u taalay buundaweyn ee magaalada beledweyn howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa muujinaya dhiigbaxa xooggan ee ku socda kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecaladirirka ah ku soo qaaday qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay abuu xasaan mas-uul ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegay in xukuumadda adisababa ay qorshaynayso in gudaha dalka soomaaliya ay ka samaysato saldhig weyn oo laga ilaaliyo ammaanka gudaha etoobiya haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa alaqa cali aadan cabdulaahi cali yare safiir hore oo xil ugu soo qabtay dowladda xabashida etoobiya haddana ka mid ah xubnaha dowladda la shaqeeya ayaa bixiyey macluumaad uu ku shaacinayo in xabashidu waddo qorshe soomaaliya uga dhisanayso aag dheer oo difaac oo ammaankeeda gudaha ay ku ilaashato borokahilo oo ah safiir hore oo etoobiyaan ah ayaa sheegay in dowladda etoobiya dhulka soomaaliya ka samaysanayso qiyaastii boqol ilaa boqol iyo konton kilomitir oo qad aqaaran ah oo ay ka ilaashato ammaankeeda gudaha wuxuu si gaara u xusay in dhulkaasi uu ka mid yahay gobolka gedo iyo qeyb ka mid ah dhulka uu ka haramiyo maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed wuxuu sidoo kale ninkan tilmaamay in dowladiisu tababartay kumanaana ciidamo ah oo ka tirsan maamulka mustafi cagjar kuwaasoo uu sheegay inay gacan ka geysan doonaan qorshaha dhulballaarsiga ah ee xabashidu ku foogan tahay በሚሊተሪ ሳይንሱም እንደሚታየው የኢትዮጵያ መንግስት ለየት ያለ አቋም በእኔ እይታ ነው ስትራቴጂ አዳፕት ያደረገ ይመስለኛል። እሱም አንድ አይነት ባፈር ዞን ባፈር ዞን ማለት ኖማንስ ላንድ እና የራሳች በእኛ ጥላ ስር ያለ መቶም ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ መቶ ሀምሳም ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ሰባ አምስትም ሊሆን ይችላል፣ ሰላሳ ኪሎ ሜትርም ሊሆን ይችላል። ከኢትዮጵያ ቦርደር ገባ ብለን ሊበን ዞን ዶሎ አዶ ባልሳሳት ታች ኬንያ ኢትዮጵያና ሶማሊያ ላይ ያለ ጠረፍ ያለ ኤሪያ ነው እና ኤሪያ ለመቆጣጠር ያስችለናል። የመርሳት የለብንም። እንደገና ደግሞ ዋርደር አካባቢ እንደገና ደግሞ ጎልዶጎብ በኢትዮጵያ ሳይድ ነው። ይሄ ለሴክተር ሶስት አካባቢ ነው። ባይዶዋ ጋር በጣም ይቀርባል።
dowladda xabashida itoobiya ayaa dadaal dheer ku bixinaysa boobka dhulka iyo badda boobka dhulka iyo badda dalka soomaaliya waxayna xabashida oo horey soomaaliya dhul ballaaran xoog uga haysatay iminkana doonaysa inay qaadato dhul hor leh iyo qayb ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid caliyare maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sii kordhiyey kufsiyada ay ka geysanayaan deegaano dhaca bariga wilaayadihii hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya sida uu ku warramayo yaasir maxmed waxaa meel halis ah gaaray fasaadka iyo dilka ay maleeshiyaadka murtadiinta macawisleyda loo yaqaano ka geysanayaan deegaano dhaca gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya magaalada beledweyne iyo hareeraheeda waxaa laga soo calaameeyey dhacdooyin argagax leh oo ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta oo xabashida itoobiya iyo maraykanku ay maalgeliyeen laba sano kahor maleeshiyaadkani ayaa geysanaya xumaan idilkeed sida kufsiga dumarka dhaca iyo dilka joogtada ah ee aan kala joogsiga lahayn bariga magaalada beledweyne waxaa ka dhacay isku soo baxyo ay dhigayeen dadka nugul sida dumarka iyo carruurta kadib markii bulshada inteeda kale ay ka daaleen ka hadalka dhibaatada ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta
gaar ahaan ummadda reer hiiraan khaasatan ummadda reer beledweyne ee dhibaatadu haysata muddada dheer taasoo ay tahay awada habeenkii ay noogu dareed ay tahay ilaa maanta afar saacoo subaxnimo ilaa saacadda la taagan yahay anaga oohin aan guryaha kula jir weyna bannaanka aan u soo baxnay saacadda aan taagannahay waxaa ka ooynayna ee dhibaatadaas nagu hayna anaga dadkeenna yihiin oo dad kaleeto kor nooga maada aysan jirin ee ayaga islaynayaan ee ayaga isbaabinayaan cid cid u turaysa aysan jirin ee gaadiileyda masaakiinta birimugeydada heer ay weeraraan reer beledweyne ay gaareen dad caana ee magaalada beledweyne magaca ku leh ay dadkii weerarayaan ay guryahoodii ugu galayaan dadkii masaakiinahan wax walba ay haystaan ka furteen ayagoo guri aan nagu nabadgelin ee banaanka aan nagu nabadgelin haddana ay gaadiileydii u soo baxeen intaasaan guryaheenni uga jiri weynay wiilasheenni maalin walba la dilaayo ee wiil walaalkiisa wiil kala dilaayo ee ilmaheenni kii la dilay kala dilay ee anaga labadeenni aan leenahay intaas odayaashayna ayna ka hadlayin ee uqaashayna ka hadlayin dhallinyarada magaalada aysan ka hadlayin annagoo dumara aan maanta afar afar saacadood waddada u soconnaa aan wareega haynaa markaasaa raggeennin la fiirsanayo in aan nin dhaqaaqa uusan ku jirin waddada isku xirta degmooyinka beledweyne iyo matabaan waxaa yaal in ka badan shan iyo toban isbaaro oo dhammaantood gaadiidka dadweynaha looga qaado lacago baad ah tobanaan darawal ayaana waddadani ku maqan oo ay murtadiintu toogteen sidoo kale kufsiga loo geysanayo dumarka ayaa laga soo wariyey inta u dhexaysa deegaanada teedaan iyo hees qaar ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka oo beledweyne ku xayiran ayaa isku soo baxyada ka qayb galay waxayna ka sheekeeyeen mahadhooyinka daran ee laga dhaxlay maleeshiyaadka murtadiinta macawisleyda
yow anu horta baabuurreenahay weliba gaadiley waddada dheerdheerkaa aado oo weliba gaariha baabuurta xamuulkaa waddo aan ka mid ahay ilaahay maqaadaan tahay nimankan isbaarada aniga waana dhibeen lama dagaali karno niman dhallinyara waayo oo nala dhasho oo nagu dhiigi iyo dhacaane qor inuu qaadanana lama aadi karno midda kale waxaa dheeriya inaan ka tagnaa waddooyinkii aanan xirnay aan xirna wuxuuma intay noo yimidana dana waxay yidhaheen baabuurta noo soo daaya aan lacagta ka qaadanay waxaas arrin maahan beledweyne beledweyne maahan annagayna kooydo aan nahay iyonanan dad caadi noo waddankaa u dhalan ama kala aqoonba iyo anigu waxaan dhihi lahay isbaarooyinkan hanagala qaado nin odaya hadduu yahay nin ganacsato hadduu yahay nin gaadiley hadduu yahay nin oo nabadoona hadduu yahay nin ugaasa hadduu yahay intaba wada ogyahin waa ka warqabaan maantay ninaan meeshaas saqiir iyo kabiir aan ogayn oo aan xaaladdaas ka warqabin ma jiro aniga waxaan qabaa isbaarooyinkaas nagala qaado magaalada beledweyne magaaladii beledweyne oo hore oo la yaqiinay maahan dhaqanka waa bedelmay qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne ayaa carabaabay inay isaga guurayaan bariga magaalada sababa la xiriira dhibaatada daran ee ay geysanayaan maleeshiyaadkan mooryaanta ah noo dhiman mala waa adkaysan weyne magaalada beledweyne ka guuriday tahay ma joogi karno biri saacadan habeendaba saacadan saacadeeda kale haddayna odayaasha ayna ka jawaabin oo ugaaska una kaalin oo uqaasha ayna kaalin oo waxgaradka una kaalin annaga haddaan nahay gabdhaha reer hiiraan magaalada beledweyne waa inooga dhammaatay waa ka guuraynaa taariibaa nahay megafaan wada galaynaa cawada waxaan taagannahay bartamaha magaalada beledweyne dhanka bari waxaanan u taagannahay foolxumada iyo ceebta iyo dhibaatada ka taagan beledweyne dhanka bari waxaan halkaan uga maaragta aan uga hadlaa hadalka dhan xatar ma karo bartamihii sannadii labada kun labaatan iyo labadii markii maleeshiyaadkan mooryaanta ah ay ka dagaalamayeen deegaano ka tirsan bariga hiiraan iyagoo ay cerka ka taageerayaan diyaaradaha saliibiyadda maraykanka waxaa u sacbatumayey madaxda kooxda riddada iyagoona ku baaqayay in macuusley kuwan la mid ah soomaaliya oo idin laga dhiso balse aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa soo saaray digniino ku aadan hadimooyinka xanuunka badan ee laga dhexli doono maleeshiyaadkani waxaana hadda rumowday filashooyinkoodii xumaa ee ay dheergaradku ka digayeen
mahadsanid yaasir fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaankaasi casaam carafaad ayaa tafaasiisha warkan haya deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan waxaa laga qaybiyey sakada xoolaha nool fuqarada iyo masaakiinta deegaanka ceelwarre ayaa qaar ka mida la siiyey min hal neef oo geel ah halka dadka kalena la siiyey shan neef oo ari ah qaar ka mid dadkii fuqarada iyo masaakiinta ee sakada la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta gaaladana habaaray ibraahim aadan xasan waxaan joogaa degmada alwarre waxaa ka jira walaayada hiiraanka waxay bixinaysaa irigii sagaalaadka maanta waxaa liisiiyey shan neef oo iri walaayada kor allah ka dhiga gaaladan allaha jibiyo cismaan ibraahim axmed ceelwarra degmada ceelwarra waxaa ka jira sakaawaadkii aa la bixinayay naf geel aha liisiiyey waa u baahnaa walaalaha mujaahidiinta ah ee maxay idinku ugu deeqeen ee neefkan geela ah maxay ugu ducaynaysaa islaamka allah kor yeela gaalada allah jibiya mujaahidiintan kor allah ka dhiga saalax cismaan ceelwarro sake in lagu bixinaya shan neef oo iri gaalada allah jibiyo muslimiintana kor allah u qaada
waxaan dhiibaya miskiinka haliisii oo haya bacluu qaybinaya shan neef dhibaatadii liisaaban qabaaba ilaahay u gudgaada shaydaankana allah ka qabto aniga magacayga cismaan iimaan caliya layidhah waaxda ceelwar xoolahawla kala muqoonsadu haya shan iri janna allah geli qaybinta sakada xoolaha nool ayaa si toos uga socota degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan waxaana maalmihii lasoo dhaafay sakada xoolaha nool laga qaybiyey deegaanka show iyo degmada ceel cali ee wilaayadaas mahadsanid cazaam wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bashiir muxidiin abuiman ayaa warbixinta warkan haya nuur sugow xasan iyo cabdifataax cali shire waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka ee isku magacaabay jubbaland kuwaasoo siyaabo kala duwan ooga soo kala baxay degmada afmadow iyo deegaanka kulbiyow maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey labadan askari ee taa'ibiinta ah markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan ugu horeyn mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu ka hadlay qaabka ugu biiray cadowga iyo waxyaabihii uu ku soo arkay marka afadoon xaradan waskudan ka tirsanay haddana waa maasha allah muslimiintan la joogaa caadi askari qorigiis wato qori booshkiyaa liisiyey marka askartaan ka tirsanay waxyaala aan arkay haddee ruux dembi aan gelin haddii dembi lasoo saaro ama oo shabaab aan ahayn oo la dhaha shabaabaad tahay camal lagu soo xirto dhibka soona waa lasoo xiranaa qofka haddii laga sheekayo lambarihiisa la baraa waa shabaabaad la shaqeysa camal lagu soo xiranaa oo waxban aan ka jirin ruuxan liiskaa loo shacab caadiya soomaaliya marka kadib waa la xiraa waa la xiraa marka haddee odayaashii waxay amaanaya marka in lacag lagu daysanaya diidaya marka sax waa marka saa ayadaa jirtaa kalo dadkaasna waxaan u rajeynaya inay taa ay ka waanto waan meeqa camal qofka laga qaada adi kun iyo shan boqol ama kun sidaa sida ruux kasta uu ka lacag badan camal saasaa laga qaada magacayga waa cabdifataax cali shire dhugow waxaan ka tirsanaa ciidamada jubbaland waxaana jooga jaaboni maantana waxaa la joogaa walaayada islaamka alxamdulilah waxaan ka raacay kulbiyow tababar waan soo qaatay mid saddex bilood ah ciidanka dee kiaboni baan iska dhex joogaynin soddon laba askari baan iska marka muddo yarna waan ka tirsanaa ugu dambeyn labadan askari ee toobadkeenayaasha uu soo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay qaabka loo soo dhoweeyey iyagoona baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka cadowga allah ehelkeen la soo xiriiri qalaawada inta joogtaan la soo xiriiri sidaa marka aan aan ku soo baxay maxaa la timid qori booshaan la timid muslimiintuna waa ay lacageen saa'id waxaa farxad lama dhigi karo meel lagaa nacabaya tagi doontaa marka hore islaa niyaddii ku jirta laakiin meel laga jecel yana u maaday oka maasha allah kaasuu dhaween wanaagsan ballaaran iifideen gacan fidan marka asxaabtii aad kaga soo tagtay ee afmadow maxaa ugu baaqaysaa ay saf gaalada ku jirto kuwa waxaan dhihi lahaa meesheeda kasoo waanto oo kasoo taga aan dhihi lahaa kaloo hadda waxaan dhihi lahaa kuwa meesha joogo murtidiinta ah qoryihiin la soo taga soo waanto oo ilaahay idiin soo hanuuniyo intay maada ani qorigeydan la imaa horta waa lii lacageeyey maasha allah taa iyadan waa ku faraxsanahay marka eh, dadkaas waxaan baaqa ugu diri lahaa inay imaadaan oo dhallinyarada ah meesha joogta ku lunsan ilaahay idiin soo hanuuniyo aan dhihi lahaa muslimiintana u imaada dadkeena dhinaca ka raacaan dhihi lahaa marka haddana waxaan joogaa walaayada islaamkaan la joogaa hambar yaan leeya waxaa ligu soo dhigay si wanaagsan baa ligu soo dhigay gacan furan oo naxariis ku jirto waa tahay marka aad baan ugu mahad celinaya walaayada islaamka si wanaagsan bay ugu soo dhaweysay waxaan ugu baaqayaa inay iskaga soo caraan meesha iskaga soo baxaan gacan furan ayaa lagu soo dhaweynaya marka walaayada islaamka inay hoos imaadaan ayaa noogu baaqaya maalmihii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose waxaa soo gaarayay silsilado toobadkeenayaal ah kuwaasoo badankooda ka imaanaya saldhigga murtadiinta deegaanka buulaxaaji ee dhacaduleedka magaalada kismaayo waad mahadsantahay walaalka abu ayman dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegtay in hubka dowladda ridada masar siisay kooxda ridada soomaaliya uu u gacan geli doono mujaahidiinta marwaan maxmed ayaa si hamba qaadaya wasiirka arrimaha dibadda dalka etoobiya taaya taska salaasi ayaa sheegay in shaxnadaha hubka ah ay masar ka dejinayso magaalada muqdisho ay keenayso inay sii xumaato xaaladda mandiqadda geeska afrika hubkaasina uu ku dambayn doono gacanta mujaahidiinta wakaaladda wararka ee etoobiya ayaa ka soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda waddankaasa in etoobiya ay walaa xoogan ka muujinayso shaxnadaha hubka ah ee ka degay muqdisho kaasoo uu sheegay inuu sii burburinayo xaaladda amni xumo ee horaanba uga jirtay geeska afrika waan ka walaacsannahay inuu hubkaasi uga sii daro xaaladda amni ee soomaaliya ugu dambayntiina wuxuu ku biyashuban doonaa gacanta argagixisada soomaaliya joogto ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda dowladda saldhiibiyadda etoobiya taaya ataska salaasi hadalka ninkan ayaa ku soo aadaya xilli ay sii korartay xiisada siyaasadeed ee ka dhaxalosan dowladda ridada ah ee masar iyo dowladda nasaarada xabashada etoobiya kuwaasoo muddo sannadaha ku murasan biyoxireenka weyn ee adisaaba ka dhisaysa webiga niila arrinta hubkan ay masar ku deeqday kooxda ridada gurguurtee waxaa horey walaa xoogan uga muujiyay maamulka ashaadoola dirirka ah ee somalilan kaasuu ka eedeeyey kooxda ridada inaysan qaadi karin mas-uuliyadda shaxnadaha hubka ah ee laga soo dejiyey magaalada muqdisho mahadsanid marwaan ugu dambayntii kulan u dhexeeyey wilaayada shabeellada dhexe iyo golaha nuqabada wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa haya warbixinta warkan waxa uu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo golaha dhaqanka wilaayada kaasoo looga arrinsanayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii loo dardargelin lahaa dacwada iyo jihaadka iyo in dadka muslimiinta looga digo makriga cadowga gabagabada kulanka oo laga soo saaray qodobo wax ku ool ah ayaa ugu horreyn waxaa kalimaad kala duwan ka jeediyey nuqabada islaamiga ah ee wilaayada shabeellada dhexe ummad inteena meesha joogtada ismaqlaysa waxaan isku boorinaynaa nin kastaba horta inuu qandiga duubka nays isaga dhigo inuu ummadda booritaankeeda iyo khayrkeeda uu nays isaga dhigo inuu ummadda kale ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisii loo difaaci lahayna aan uga midownana intaasna waa isfaraynaa intaasna waa isfaraynaa waxaan isfaraynaa in beri laga noqdo gaala intaas isfaraynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kulanka waxaa looga arrinsaday mustaqbalkeef dhow sida ummadda muslimiinta oo wilaayaadka shabeellaha dhexe dacwo iyo diinka loo gaarsiin lahaa jihaad fii sabiilillaahi lambarka dhambe ku taaganaaba sidaas ah in ilaahay dartii loo jihaatamo si diinta ilaahay kor u noqoto kalimatul kufrina ay u noqoto hoos waxyaabaha mataqaan aan ka hadlayn ayaa ugu muhiimsaneed waxyaabo badan qorshe badanana laga qaatay qorshahaasoo aan rijayhayno maraan dheereen isbedel inuu inuu deegaanada ka yimaado insha allahu tacaala marka aan rijayaynaa mar dhab hadii ilaahay ogolaado in dadkaasuna wararkayna haddii ay gaaraan ka faa'iidaystaan iyaguna shirkan waxaan rajayaynaa insha allahu in wax ku ol uu noqdo bal xoolo laba noqdaan se rabaa inaanu wax kasii tilmaamo oo ku saabsan arrimaha gurgurta iyo lahalmaaleya xamlayooyinka uu soo qaaday haddii aad feeriso iyo intay ogaalooba ay feershaan cisan gurguurte waa nin ilaahay la atootamo koonkan ilaahay waxa uu soo dejiyey kitaabba uu soo dejiyey munasala in lagu maamulo isna waa weriilaya aniga majlisu tashriic olala baxdo baarlamaana aan samaysana qodoba ii soo saarta waxuu marka ku kufriyey awalan ninka ilaahay la adootamo ka hor yimaada waxaa layidhi ninka alla la adootamo afku uu jebiyaaye xamladiisa gebagabadeeda waxay ku daba martay waxay maanta taagan tahay in kuwii oo isagu majlisu tashriic ka dhigtay in maanta iyaga siba ay eedayaanba kuwii oo meesho fariisada asiga eedayaan ugu dambeyn waxaa shirka soo xiray waaliga wilaayada shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade isagoona goobta ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysay sideedaba waxaad ogtihiin maalintan hadda soo hijroonaynay hadda inta ka dhaxle wixii aan ka dheefnay hijrada aad ogtihiin oo iimaan adduunka waxay iimaan laga kasbadaan oo khayr badan yacni ilaahay dadka iim- ay hijrada soo hijrooda muxuu leeyahay yacni hijradu maxay tahay waxa waaye sida dadka loogu shubo yani haddii aad rabto inaad samayso baabuur ama markab aad samayso waxaad u baahan tahay bir badan sooma yah jihaadku hadduu markab la sameynayaya biro badan u baahan yahay birahaas marka biruhu iskuma yaalaan bawtaqa meel layidhaha lagu shubaa weel weyn oo biraha lagu karsha markino oo tumaaruhu macdinta ku kariyaan markino ku dhalaaliyaan bawtaqa la yidhahda bawtaqadaasaa laysku- aa layskula shubaa markaasuu waxuu naqaa intii la rabo asaa kadib aa lakala googoosaha la isticmaala meel la rabo markii birtaas u badato mujaahidiinta jihaadku waa saas wuxuu rabaa rag fara badan maal fara badan hal qof oo jihaadis weligii ma dhici kartaa jihaadku waa camal jamaaci ah hal qof ama laba qof ama koox ama qabiil ama jufo ji- dagaalami karta ma jirto wuxuu u baahan yahay dadka muslimiinta kulligooda u baahan yahay wilaayada shabeellada dhexe iyo hogaanka dhaqanka iyo dhowr jeer kulamo cayankan ah qabsaday kuwaas odayaashu ay ku ballan qaadeen in naf iyo maalba ay u hori doonaan garab istaagga jihaadka iyo ka hortagga cadowga saliibiga ah iyo dabadhelifyadooda murtadiinta waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusa xilligan waa nagintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu